الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها aadaakani baabu bayaani alawqaati bal awqaaddii caddaynteedii buu baabkeedii yahay allatii awqaaddaasoo nuhiya la nahiyey can isalaati fiiha salaad dhexdeeda la tukado la yska nahiyey bal kuwaas baa uu halkan baabkan inooguba iman doonaa guud ahaana awqaaddii oo dhan nahyi uuba yimi kitaabka kolley axaadiisteedii way ku wada suganta uu inoo wada keeni doona xdثna qال المصنف رحimه الله taعالى xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت عlى مالك عن محمد بن يحyى بن حbان عن العرج عن أbي هريرة أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الcصر xagga snadka koley waa dad aad inoogu badnaay oo inoogu soo noqnoqda iqaadii ruwaadana wada ah moxamed ibnu yaxya iyo cabdiraxmaan ibnu hormus alacraj labaduna taabiciintii bay kaga mid yihiin yaxya ibnu yaxyahana sheekha muslimana kolley kitaabka bilowgiisa ilaahay marka waa inala socda bal waxaa la yidhaahaaba muslim markii uu dalabka cilmiga bilaabay ama xadiis maqalkii iyo dhegaysigii sheekhi ugu horeeye wax ka maqlay weeye yaxya ibnu yaxya tamimi reer naysabur buu ahaa degaankooduu ahaa kolley laba boqol iyo sideed iyo tobankii hijirada ayaa dee saan kusoo sheegnayba duruustii aan ka horreysiinay kitaabka bilowgiisa markii aan sheekada ama dalabkiisa aan kaba hadlaynay isagaa ugu horreeyey marka waxaana weeye kolley nin baa jira aada u mashhuura oo yaxya ibnu yaxya laythi la ydhaah waa ninkan kitaabka muwada nuskadan dee walow imaka walaa majmuuco muwada'yaashii la madbaciyey muwada'a keliya ma jirta waa muwada'yaa leh ujeeddadu waa riwaayaad kala duwan bay leeyihiin oo imika majmuucaba ay madbacaysantahay muwada'yadii ama dee imaam malik lagaba wariyey riwaayada ugu mashhuursan ee uguna dabco horreysay yaxyahan uu sanadku ku bilaabmay malik kaba warinaya kaas yaxya ibnu yaxya laysi baa la yidhaha waa nin reer makaaribadii oo ninkaa ma aha ninkani waa nin kale oo siqa ahoo xaafidna ahaayo yaxya ibnu yaxya tamimi laba yidhaaho aan leenahayna waa sheekii ugu horreeye muslim uu xadiid kaba maqlo imaam malikna had iyo goor dee tii u badnaydaba qara'tu calaa malikin qira'a lagu dul aqriya hida isaga inta badan laftigiisa lagama dhegaysan jirina waa lagu dul aqriyi jireen bal markaa wuxuu yidhi abu hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay nahaa waa nahiyey can الصalaati salaad bacda اlcasri ay bacda salaati اlcasri maha waqtiga ee waa bacda adaaءi salaati اlcasri salaada casr marka la tukado dabadeed salaad la tukado waa nahiye xataa taqruba shamsu ilaa ay cadceedu ka dhacayso wa can isalaati salaadna uu nahiyey rasuulka ilaahay bacda subxi isagana waqtiga ma aha oo waqtiga kuma xidhnee waa ficilka salaada la tukanayay waa bacda salaati subxi way salaada subax marka la tukado dabadeedna salaad la tukado rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu nahiyey xataa tadluca shamsu ilaa ay cadceedu ka soo baxayso oo bal taas wey xadiidkan awqaaddu waa inoo socon doontaay horta maxaa inoogu sugan laba waqti oo awqaaddii salaadaha laynoo diiday laynaga nahiyey kamid ah midi waxa weeyaan waa salaada casar dabadeed ilaa ay cadceedu ka dhacayso arrinkuna siaan sheegay wuxuu ku xidhan yahay salaada tukashadeeda oo markaa waqtigan nahyigu ama waqtigan karaahadu kolla waa dheeraan karaa gaaban karaan oo ruuxu hadduu dee salaada bilowgeed awal waqtigii tukaday waqtigaa uu tukaday ilaa cadceedu ka dhacaysa waqtigii nahyigu waa joogaa ruuxii salaadiiba ay kadib dhacday ama awal waqtigii kadib dhigayna markuu salaada tukado ayay arrintu u bilaabmaysaa oo waqtiga salaada casare gashay kama bilaabmayse waa ficilka salaada la tukaday kama bilaabmaysaa dadkina way ku kala dunaanayaan duululwaqti iyo qisarulwaqti oo marka uu salaada tukaday ruuxii nahyigu u bilaabmaya kol hadduu salaadii casar tukaday ilaa cadceedu ka dhacaysaa subaxna waa sidaas oo kale bal ilaa subaxna cadceedu ay ka soo baxayso axaadiisna way inoo socotaan وxadثna dاud بن رushaydi وإسmاعيل بن salm جamيعا عanhu shaymin dad بن rushayd iyo ismaaعيل بن salm الsaaيqo iyaduna hore dee sheekhadii mslim weeye horena waan usoo aragnay waana marka la eego ruwaadda qolooyinka alcashira xafn xajar isilaaxiisu ujeedadu waa dabaqada tobnaad ee ruwaaddu waa nimankii atbaacu taabiciintii la kulmay raggii ugu waaweynaa un dabaqadii axmed ibnu xambal iyo labadoodu haddaba xadiidka waxay ka wariyeen canhu shaymin u shaym ibnu bashiir sheekhaa keliyay wada leeyihiin marka wuxuu yihi sheekhu qaala daudun daawudu daawud ibnu rushayd wuxuu yihi xadahanaa hushaymu qaala akbaranaa mansuur can qataadata qaala أخبرنا أبو العاaلية عن بن عباس قال أنه قال سمعت غير واحد من أصحاaب رسول اللhi صلى الله عليه وسلم bl kلay أحاadiث say noogu socoto dee عid saasoo cusubna maba arkayo kuma joog joogsanayo ee mansuurkan habeenkii dhaweydna waxa mansuur iبن المعتmir baan soo haynay oo ninkii acmashiyo wax ka warinayay kollay mansuurkani waa mansuur kaloo isna caabid ahaa tiqana oo mansuur ibnu zaadaan la idhaah ninkan qataado kaba warinaya marka qataada xadiidka wuxuu ka wariyay abulcaaliya waa sheekhiisan waa nin taabiciyo kollay mashhuur oo kitaabka xaggiisii hore aynu kol aan kuba soo aragnay dee axaadiis iyo anay aada uba badnaanin kitaabka inoogu sugan mufasir buu ahaa cilmiga tafsiirka aqoon sare u leh asalkiisu addoon buu ahaa la xoreeyey haweeney xoreysay dee mansiladaas sare waxa u yeelay cilmigii oo rufiic ibnu mihraan baa la idhaah bal waxaa lasoo naqliyaa ibnu cabaas iyo dee waa asxaabtiisii markuu majliskaa ibnu cabaas yimaado iyadoo dadkii ashraafta ahay dee majliskiisii joogaanba oo dee halkii uu ku fadhiisanayo amase ay ka cabiraan sariirtiisii uu ku fadhiyo ayuu markaa uu soo galo dhinaciisa ku fadhiisin jiray oo markaasaa dadku ay seegeegiba jireen ama dee dadkii ashraafta ahaa ama dadkii qoreyshiya kayrkoodba markaasaa ibnu cabaas waxaa laga soo naqliyaa inuu yidha yidhi cilmigu waa kaasoo oo ruuxii dee yaziidu shariifa sharafan ruuxii shariifkaa sharafku u ziyaadiyaa wayujlis mamluuka cala alasira kii addoonka ah mamluuga ahaa taasna halkuu ku fadhiisiyaa de waa kaa dadkii kale u ka sarraysiinaya oo asiradaasuu ku fadhiisinaya waxaa tan keenay weeye in dadkii kale aan ka horreysiiyo kaba sarraysiiyo waa cilmigii ayaa keenay waa cilmigii uu lahaa wayujlis lmamluka cala alasira waa fadliga cilmigiiyo de kutubta fadliga cilmigiiyo umuuraha marka laga hadlaya lasoo qaadaayo abulcaliya ayaa wuxuu xadiidka ka warramaya can ibni cabaasin qaala ibnu cabaas baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay gayra waaxidin min asxaabi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam macnaha mid wax ka badan gayra waaxid macnuhu waa akara min waaxid maaha mid iyo dee laba iyo way kaba badnaayeen oo mid wax ka badan baan maqlay oo asxaabtii rasuulki ilaahay kaba mid ah oo ujeeddadu jamaaco asxaabtii rasuulka ilaahay ka mid oo xadiidkan ka maqlay ninkii agtiisa ugu mudnaa uu uguma jeclaa ayaan u sheegayaa oo bal lafdiga bukhaari dee xadiidka duruqdiisa mid kamida kollay waa hishaam can qataada ayaanay ahayd oo waa duruqda uu ixaalayn doono imaka halkan aynu laftigooda soo dhamayneyn ayaa bukhaari mahad shahiida cindii rijaalu mardiyuuna waxaa ii warramay kollay oo dee ii caddeeyo iiba warramay rag laga raali yahay oo wa ardaahum cindii cumaru markaa may hayn labana ee way ka badnaayeen oo waa jamaaco saxaabadii rasuulka ka mida dee markaa jamaacadii dee ilaahay cad dee uu tacdiiriyeyba marka wuxuu yihi minhum waxaa raggaa kaba mida cumaru bnu lkhadaabi wa kaana wuxuu ahaa cumarna axabahum ilaya raggaa ka isaga igu aftayda ugu manzilo weyne anigu aan ugu jeclahay weeye xaggayga looga jacayl badan yahay iyo ayuu ahaaba marka waxay iigu warrameen aan kaba maqlay weeye ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa inuu nahiyey can isalaati salaad bacda alfajri bacda salaati alfajri waa salaada subax dabadeed la tukado uu nahiyey xataa tadluca shamsu cadceeddu ilaa ay soo baxayso welibana dee say noo soo socoto cadceedda soo bixitaankeedu nahyigani kuma ekaanayo ilaahay cadceeddu haddana hagaag usoo baxayso ay kor noqonayso nahyi kaleo waktigaa ku xidhan baa bilaabmayo waa ilaahay cadceeddu kor noqonaysa axaadiisa kale inooguma iman wa bacda alcasri wa bacda salaati alcasri xataa taqruba shamsi ilaahay cadceedduna hagaag u dhacaysa weeye waxadathanii xadiidkan duruqdiisa inoo yar socon doonto ama dariiqan keliyaba weeyaan labaad waxadathanii zuhayr bnu xarbin qaala xadahanaa yaxya bnu saciidi can shucbata وxdثnي أbو غسان المسمعي قال xdثnا عبدالأعلى قال xdثnا سعيد xا وxdثnا إسحاq بن إبراهيم قال أخبرnا معاذ بن هiشhام قال xdثnي أbي كلهم عن qتاadة bl waa horta nin cusbi ma jiro abu غسان المسمعيna mالك بن عبدالواحد ba la yhah شheekhan مسلم horeynu usoo aragnay عبدالأعلىna xataa dhowaan ba waxaan filaya caشharadii inoogu dambeeyey عبدالأعلى بن عبدالأعلى waa ku jiray meeshii maxaa jira un imaka kulluhum tan si aan u ogaano cid uula jeedo sanadka hore shucbat bn اlxajaaj buu ku joogsaday sanadkii labaad markuu abuqasan uu ku laamayna saciid saciidkana waa saciid ibn abi carubo galiban qataada haddii dadka asxaabtiisa saciid la idlaaqo waa saciid ibn abi caruba bal waxaaba la yidhaha min ahbat الnaasi fi qataada marka la eega axaadiista qataada ragga ugu aqoon iyo itqaam badan buu kamid yahay akhira cimrigiisii ikhtilaad iyo waxa kuba yimaadeen saciid ibn abi caruba weeye marka halkaasuu ku joogsaday sanadkii kale isxaaq ibnu ibrahim ama ina rahwe ka bilaabmayna waa mucaad ibnu hishaam baa aabihii ka warinay aabihiina waa hishaam mudasawayi weye hishaam ibn abi cabdillahi haddaba kulluhum yuu leeyahy waa hishaam adasawayi saciid ibn abi caruba iyo shucbat ibn اlxajaaj intoodaasoo dhami xadiidka waxay ka wariyeen an qataadata qataadana bihada isnaadi isnaadkaas oo isnaadkan oo isnaadku muxuu ahaa de waa an abilcaaliya can ibni cabaas can cumar taasuu ahaa walow dee rag kale oonu magacaabino cumar xadiidka ay la wariyeen oo ibnu cabaasna ka wada maqlo waa isnaadkii qataade imakaan kaba soo baxnay maxaa haddaba wax yar farqi yar baa udhexeeya laftigu xadiidku waa kii uun marka wuxuu yihi sheekha muslim raximah llahu tacaala muslim baa yidhi غayra ana fi xadiiثi saciidi wahishaamin saddex bay yihiin oo imika qataadaha xadiidka ka wada maqleen markii horena mansuur ibnu zaadaan baa riwaayadii hore inoogu sugnaa o laftigeeda inoo dhameeyey kuwan laftigii inooma dhamayn oo de waa xadiidkaa hore uune laakiin laba ahaan waa saciid ibnu abi caruba iyo hishaam mudastawayi labadooda maxaa ku sugnaa riwaayadooda bacda subxi egta hore nahaa can الsalaati bacda اlfajri shucbana waa taa fajr iyo subxina waa isku mid macnuhu halkaa isma bedelin xataa tashruqa shamsu oo bacda alfajri xataa tadluca shamsu baa lafdigu ahaaye lafdigan dambe muxuu yahay bacda subxi xataa tashruqa shamsu intaas wey bal markaa xagga macnaha tashruqa laba dabdi bay ku dabdiyeen culimadu halkana ama raggii de waxa weeyaan kolleyna waa ruwaadii kitaabka iyo usuushii laba dabdi oo ku sugnaad mid waa san imikaan horreysiyo xataa tashruq oo la yidhaha de ficilku hulaathi sharaqat shamsu tashruqu markaa dalaca tadlucun bay la mid tahay oo ilaa cadcadu ka soo baxayso wax ziyaado oo markaa intaa inoogu sugnaanayaa ma jirto mid kaloo iyadana ay halkan kuba dabdiyeen oo waxa weeyaan waa bukhaarina xataa naftiisa dabdigaasi waa ku sugan yahay waa iyadoo ficilkii rubaaci laga dhigo la yidhaaho xataa tushriqa shamsu macnihiina isbedel baa ku imanaya oo sharaqati shamsu tashriqu waxaan idhi waa dalaca tadlucu way soo baxday laakiin haddii la yidhaha ashraqati shamsu tushriqu macnaa waa irtafacat waa ada'at cadceedii way nuurtay oo iftiinto way kor noqotay weeyaan oo maha soo bixitaankeedii way dee kor noqotay oo way iftiintay oo haddii dee imika kaba soo qaado imika shamsu mushriqatun macnaha waa mudia xataa bal misbaaxun mushriq iyo wejhun mushriq iyo waxyaalihii laba yidhaahaba waa macnaa uu nuurayaa iftiimayaa weeye oo halkan waxay noqon ilaa ay dhalaashoy iftiinto waa inay kor noqoto marka waxaa soo kordhaya macnaha soo kordhaya nahyigu kuma joogsanayo un soo bixitaankeeda ay soo baxdee waa ilaa ay ka kor noqonayso labadan dabdi baa meesha yimi keebaa raajixa iyada mid haddaan eegno riwaayaadkan xataa tadluca ay ku sugan tahay waxay inoo faa'iideynayaanba dee lafdiga inaan ku dabdisano kuwa mid waafaqsanoo xataa tashruqaan idhaa ilaa ay cadcaddu soo baxdo waa taas we laakiin riwaayaad kale oo inoo dambeeyaa jira oo ay matalan lafdigoodu imanayo laa yataxara axadukum fayusalli cinda duluuci shamsi marka cadceeddu soo baxaysa a tukanina lafdigaas oo kale iyo ilaa ay ka kor noqoto iyo alfaadaha inoo soo socda xataa tabruza iyo ilaa ay ka muuqata iyo alfaadahaasna waxay keenayaanba in lafdiga aan kuba dabdino xataa tushriqa aan kuba dabdino kolleyna cinda duluuc iyo cinda alguruub nahyi gaaraa jira nahyiga gaarkiina wuxuu keenayaa dee marka ay soo bixitaankeedu nahyigu inaanu ku joogsanayne waa markay kor noqotay iftiinto ayaa waktigii nahyigu suulaya bal markaa waxaa noqonaysa xataa tushriqa shamso ayaa macnihii la raajax yeelaya ee marka xataa tashruqa iyo xataa tadluca la yidhaahna waxaa lagu fasiraya un waa xataa tadluca duluca maksuusa weeye maaha duluc dhammaantii inay soo baxda un waa duluc gaar oo waa kaa irtifaacu jiro ama dee sida riwaayadan kale ay kuba timad haddii xataa tashruqa yidhaha waa shuruuqan maksuusan oo ah ka macnuu uu yahay soo bixid ay dhulkii ka kor dee inaga ufuqii kaba kor noqotay aragtideena oo ay dee markaa iftiinto waktiga ay dee iftiimaysa kor noqonayso ujeedadu xataa tartafica waana si axaadiisii aynu isugu fasirno axaadiisiina loo wada jamciyo marka wuxuu noqonayaa xataa tadluca waa duluucan maksuusan oo ah waa maca alirtifaac xataa tashriqana waa macnaha inoo faa'iideynayso marka waxaan dib ugu soo wada celinaynaa xataa tadluca iyo xataa tashriqa xataa haddii lagu dabdiyo ama kuwaas oo kale inay duluuc maksuusa yihiin oo macnuu ishraaqan iyo irtifaacan iyo idaa'adani uu yahay waktigaas marka ay suurayso waktigii karaahada uu baxayo ama waktigii nahyigu baxayo axaadiisna way noo soconaysaa kollay imaam nawawina raximah llahu tacaala isagoo hadalada markii hore kasoo naqlinaya qaadiciyaad oo kale si fiicanna usoo talkhiisiyey bal markaa wuxuu oo dee hadalka qaadiciyaad baa lahaa wuxuu dhigay hadalkaa qaadiciyaad yihi waana macnaha imika aan sheegay kale xaafid ibnu xajarna waa cibaaradiisi dulci maksuusa siduu kuma fasiraye waa dee macno saxiixoo aan laga leexan karin si riwaayaadkii aynu u jamcino oo lama odhanayo un dee xataa tadluco marka ay soo baxdaba nahyigii waa suulaya taa la odhan maayo waxa weeyaan midi waa laba waqti oo ku xidhan salaadaha dabadood dee saddex waqti oo kalena waa jiraano cinda duluc iyo cinda algurub iyo cinda alistiwa iyadna xadiisi ay nooguma imanayaan taasi waa inta lafdigan ku tacalluqsan weeye axaadiisna way noo socono kollay marun baan yar wada eegeynaa وxdثني xرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال بن شهاب ba wuxuu yihi أخبرني عضاء بن يزيد الlayثي أنه سمع أbا سعيد الخdري يقول qاl رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم سندkuna cidan ku joogsadaa ma jirto يuنسna waa يuنس العyl n wuxuu yihi rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وسلام عليه l صلاaةa صلاadi ma jirto oo dee salaad marka bacda salaati alcasri salaada casar dabadeed waa ti aan lahayn taa hore waktiga ma ahee waa adaha ayaa fici waqt ficilkuu ku xidhayo waa in subxii la tukado ama casarkii la tukado waa batan bacda salaati alcasri xataa tadruba shamsi ilaahay cadceed u dhacayso walaa salaata salaadna may ahaanin bacda salaati alfajri salaada subax dabadeed xataa tadluca shamsu ilaa ay cadceedu ka soo baxayso waa xadiidkii hore une laakiin dee taa hore naha hadday noo soo artay imaka nafyi baa jira in markuu nafyigu san oo kale yahayna kollay dee salaad imaka sa dee adugu aynaan ugu baahan salaad kaamila ama salaad saxiixa iyo waxaan ka dhigayno salaada la nahiyaya waa curfigii shaarica waa imaka kelimo sharciya aweeyo salaad wixii sharcan loo yaqaanay oo maha shayga dee maxsuuskao afcaasheed iyo taasoo keliya looma jeeda waa salaadii sharciga ahayd ma jirta weeyaan oo dee salaad sharciya ma noqonayso haddii waktigaa la tukado laisu diiday oo salaadii bal haddaan waxyaalo mustafnayaada inoo imane wuxun baan kaba dhigaynaa nafyigani in waxa la anfiyaya uu yahay kollayna waa waxayna anfacaya meelaha sidaas oo dhan curfigii shaarica marka uu yahay wixii waa laftii sharciya weeyaanoo waxaa la anfiyayaa ficilka naftiisa un maahay waa salaadii sharciga ahayd weeye uma baahnin markaa inaan salaad kaamila iyo salaad saxiixa aan nidhaa intaan salaad sugnaan hadhow idmaar u baahano ee waa salaad sharciiba ma jirto oo salaad iyado ah mideeti sharcigu jideeyey oo ahaanaysa bacda salaati alcasri xataa taqruba shams walaa salaata bacda salaati alfajri xataa tadluca shams xdثna yaحyى بن yaحyى qal qarأtu عlى maliki عan naafici عan بn cmra ana rasuul الlahi slى الlahu عalayh waslم qala laa yataxarى axadkm fayusaliya cinda ضuluc الشhamsi walaa cinda غurubiha waa xadiis kale oo bal taa hore haddaan soo haynay axaadiistaa inoo horeysay salaada casar iyo salaada subax dabadeed salaad lama tukanayo ama salaadba ma jidaysna aan taa soo haynay imika halkan waa wakti laba wakti oo kale oo halkaa laba wakti baan soo haysanee waa markay cadceedu soo baxaysa iyo marka ay dhacayso iyadna salaadu inaanay jidaysnayn oo iyadna awqaaddii nahyiga inoogu biiraysa wuxuu markaa rasuulki ilaahay yihi laa yataxara axadukum bal san baa dee kollay nus nusqooyinka muslim san baa dhacday walow bacda nusak laa yataxara ay soo naqliyeen alaa dee kutub kalena way dhacday uno laada waxaan ka dhigaynaa markaa imika naafiya ayaan kaba dhigaynaa lakiin nafyigu halkan waa bimacnaa nahyi weeye oo nafyiguna markuu bimacnaa nahyi yahay isagaa ka xeel dheer bay dhaahanba nahyigii mujaradkaa isaga kaba xeel dheer oo waxaa laga dhigayba in loo hogaansamay oo la fuliyey baa lagaba dhigay oo nafyigu markuu bimacnaa nahyi leeyahy uu kasii xeel dheeriyay nahyigii ayuu kaba xeel dheeriyay laa yataxaraa uma qastayo macnuhu marka ayaanu u qastin weeye waxaan taa u leenahay nahyi de haddaan kaba dhigno waxay ahayd in xarfu cidlaa la gooyo laa yataxara ay noqoto ine ficilka waa ficilkaa muctalkaa in jasmadiisna xarfu cilay noqon lahayd xarfu cilina waa inoo yaalaa tan baan dee talaada naafiye ugaba dhignay bal wax kaloo la yidhi waan sheegi doonaayo laa yataxara uma qastayo yaanu uqastin marka axadukum axadkiin taxarugna waa qasad loo qasto waktigan laguma talagalo salaadee lala eegto axadukum oo fa yusaliya uu markaa tukado waa jawaabtii nafyigan cinda duluuci shamsi cadceedda soo bixitaankeeda agteed walaa cinda guruubihaa waktiga ay dhacaysa agteeda oo axadkiin yaanu salaad ula qastin markay cadceeddu soo baxayso iyo markay dhacayso dee cilana way inoo soo socotaaba haddii ala yidhaha xadiidka camr bnu cabase iyo inooguba iman doonta xadiid ka soo horeeya iyo axadkiin yaanu waktigaa salaad ula qastin bal markaa tanna waa markay cadceeddu dhacaysa ilaahay hagaag u dhacdo oo qursigeedi qarsoomo hadday dee iyo marka ay soo baxayso ilaahay hagaag usoo baxdoy kor noqoto waktigaa salaadha tukanina weeya howlaba qastina culimada qaarkood laada naahiye way kaba dhigeen waxay ka dhigeen markaa arrinkani meesha inooguma sugan inuu ishbaac baabkii yahay oo xarakadii fadxada ahayd ee dee imika ficilkii markuu majsuum noqday xarafkii la gooyo xarakada fadxaa soo hadhay fadxadii oo la yar jiiday ama la ishbaaciyey ayuun bay xarafkan ama aliftani kaba dhalatay maaha ficilku waa nahyigiisii bay leeyihin o laa inahu man yataqi wayasbir ma waa la aqriyay oo dee iyadoo waxa weeyaan ficilkii majsuum yahay xataa ka dambeeya ayaa waa markaa la eego qira'adka qaarkood ayay ya-i meesha timi o ay leeyihin waa ishbaacuna wax kale maahay inahu man yataqi wayasbir weeye markaa laa yataxaraa manaa yaanu u qastinun oo nahyigeenii aan kuba laqbayn o inaan nafyi kuba laqbayn axadukum fa yusaliya cinda duluuci shamsi walaa cinda guruubiha bal markaa maxaan haysanaa afar waqti baan haysanaa salaada casr dabadeed ilaa cadceedu ka dhacayso salaada subax dabadeed ilaa cadceedu kasoo baxayso marka ay cadceedu soo baxayso iyo marka ay dhacayso inahaas bal salaadii jidaysanba maba jirto ama salaad sharciga waktigaa la tukadaa ma jirto ha tukanina nahyigaasaa kuba yimi wali axaadiisu way noo socotaan وxadaثna abubakr بن abi shaybata qala xadaثna wakicun xa وxadaثna mحamed بn cabdالlahi بn nmayri qala xadaثna abi ومحamed بn bshri qaala جamيعا oo cabdالlahi بn nmayr iyo mحamed بn bshri baa labadoodu waxay wada yidhaaheen iyagoo dee dhan xadiidkana waxaa ka warinaya mحamed iبn cabd لlahi بn mayr baa labadaba kaba warinaye xadaثna hishaam عan abihi عan iبn cmara hishaamkan hishaamkii marka dhaweydaan soo aynay hishaam dastawai ma aha waa hishaam بn curwa abi curwat بn zubayr kaba warinaya hishaamkaasi inankiisa mucaad baa kaba wariye lakin isagoo abi waxba kama wariyo bal abi de rawaadiya inooguma jiro waa hishaam بn curwa عan abihi عan iبn cmara qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslم laa taxaraw hawla qastina kollay ficilka labadiisii tawada ama mudaarica ayaa mid ahaan la gooyo asalku laa tataxaraw buu ahaa waana arrin dee xagga marka la eego naxw ahaan iyo iska banaanba oo qur'aankana tanazalu lmalaa'ikatu waa tatanazalu iyo naaran talada tataladaa bay ahayd oo kale marka faanta lahu tasada tatasadaa weeye ficilku oo intaba dee ta'dii labadii too ta'dii hore ayaa ama ta'dii baa go-an waxaana jirta un haddii ficilka mudaaric laba tood saas ay bilowgiisa wada galaan waxaa banaan weeye in mid lagu gaabsado si ibnu malik balaha wama bita-in yubtidi qad yuktasar fihi calaa ta katabayn katabayan lcibar markaa tani asalku waa laa tataxaraw ee imaka labadii tood baa mid ahaan la gooye laa taxaraw haw qastina oo bisalaatikum salaadiina hawlo qastina طuluuca shamsi cadceedda soo bixitaankeeda iyo walaa guruubaha dhicitaankeeda labadaa waqti hawla qasina fa inahaa cadceeddu tadlucu way soo baxaysaayo biqarnay shaydaanin ay balsan lafdiga inoo dambeeye kuwa iman doona xadiiska camar bayna qarnay shaydaan taasaan iskaba fasirana shaydaan labadiisa gees dhexdooda ayay kaba soo baxaysaa waana waktigaay waxayna idin yasjudu laha alkufaar markaasay cadceedda u sujuudaan gaaladu dee shaydaankuna waa kaasoo waxa weya waktigaa toban kun iyo tasallud buu leeyahay si aydaan u shabihin oo aydaan iyagii ugu ekaan waktiyada caynkaasa salaadha tukanina oo salaadii hawlaba qasina bal biqarnay shaydaanna waxaa lagu fasiray waa xisbigiisi iyo atbaacdiisii oo dee waktigaa cadceedii loo sujuudayo isaguna dadkan waxan uba qurxiyey bal matalan taas oo kale dee waa wakti tasallud iyo tamakun iyo taswiilkiisii dadka uu jiro oo waa xisbigii iyo atbaacdii waxaa kaloo laguma fasiray inay alqarnaan naaxiyata ras waa madaxa labadiisa dhinac sida aan kuma soo laqbeeyo marka horeo oo yidhaahaan culimadu halkan waktigaa dee isagaana waxaan u qurxiyeyba ee cadceedu soo baxaysa iyo marka ay dhacayso isku toosiya iyadu isku toosinayaayo si waxay markaa madaxiisa labadooda labadiisa dhinac ay kaba soo dhex baxaysa noqona waa isku toosiyey waana waktigaa gaalada u sujuudayaan si ugaba dhigo sujuudaasi isaga inay udhacayso de waana qurxintiisi iyo waxaa halayntiisiiba oo qarsaasuu yahay bayna qarnay shaydaanna xadiis bay inoogu soo socotaa casharka caawan insha allahu tacaala gaari doono oo madaxiisu saa uguba dhaweynaya waktiyada caynkaasa si gaaladaa usujuudaysana sujuudia isaga uguba dhacdo haddaba taasaa jirte saydaan iyagii uwaafaqin ugu ekaan u shabihin waktigaa iska ilaaliya salaadu hawlo qasina biqarnay shaydaan وxadثna abubakr بn abi sha xadيث haddaba axaadiث imaka صaxaabo kala duwan ay warinayaan barhkoodna alfaadahooda kala duwan oo markaa xadiid kale oo cusubba weeye lakiin macno keligay leeyihin oo marun baan kusoo yar wada noqon doona insha allahu taعala iyadoo kolley mas'aladu aanay inoogu dhamaanayn casharka caawa bidn الlahi taعala casharka kale ay qaybi raaci doonaan oo kolley qaybo kalaamka kamida cashar kale uu raaci doono وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadثna wakic xa وxadثna محamed بن cabdاللah بن نmayr qal xadثna abi وبن bشr waa markii dhaweydna saasu baan soo arkayna محamed بن bشr qaluu جamيiعا markii dhaweyd qaala جamيiعا baynu soo aragnay sababtu waxay ku koobnayd cabdاللahi بن نmayr iyo محamed بن bشr oo xadiidka hisham بn curwo kaba wariyey maanta qaaluu waxa weeyaan wakiic inay xadaa ka horeysee wakiic iyo cabdالlahi بن نmayr iyo محamed بن bشr weeye maanta saddexdoodan ayaa qaaluu waxay dhaheen جamيiعا xalin iyagoo dhan حdثنا هiشام هiشامna waa ki an عن أبيه عن بن عمر قال قال أmا أنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdا bdأ hadduu muuqdo xاajiب الشhaمس cadceeda waa xaajibkeedi iyo darafteediy waa qursigeedu waa intan dee cadceeduna waa darafteedii sare ay muuqato ay soo baxaysaba wey فأkirوu dibdhiga a saلaaةa saلaadoo salaadii ka gaabsada oo ka joogsada xatى tbruza ilaa ay ka muuqanayso ay hagaag usoo baxayso waidaa gaaba hadduu qarsoomo xaajibu shamsi cadceedda way dhacaysaa daraf bay dee halkii ay inaga dee ufiqe inagaba qarsoomaysay bay la gashay weli qeyb baa soo jeeda marka xaajibkii iyo darafteedii xaajibku dee waa tan imaka sunayaasheenaba la idhaha ujeedadu halkan waa qursigeeda daraftiisii hadduu qarsoomo faakhiru salaata salaada dibdhiga oo ka joogsada salaadii weeye xataa taqiiba ilaa hegaag u qarsoomaysa waktigii maqrib gelayo bal xadiidkii ibna cumare hore ayuu mutani la mid yahay oo dee imaka xadiidkaa horeynu kaba soo baxnay lafdigu laa yataxara axadukum iyo ama laa taxaraw bisalaatikum iyo kan waa macno keliya wada leeyihin oo waa labadaa wakti ee cinda duluuc iyo cinda alquruub salaadii ha tukanina bal kii horena cilaa bay inooguba sugnayd oo ah in waxa fainaha tadlucu biqarnay shaydaan وxdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna lyث عن jubayr عن khayr بن نعaym الحضrمي عن iبن هubayرة عن أbي تميm الjyشhاني عن أbي bصرة الغفاriي qال أنه qاl xadiidka kolley dad wada cusubba ama dhowr cusub ba inoogu jira khayr iبن نعaym waa nin فقيهoo reer mصri asalku dee xdrmi ama xadrmowta haloo nisbeeyo waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah ibn hubayrana magaciisa cabdullahi ibn hubayre ayaa la idhaahayo riwaayada dambe ayaa magaciisu inoogu iman doonaa waa nin siqa isaguna kolley isagu waa taabici abu tamim aljayshanina isagu kolley kunyadiisa macruuf buu kuba yahaye cabdullahi ibn malik baa la idhaahayo jayshanna waa qabiilo reer yamaneed ahayd walow isaguna masar uu markan dambe dee ahaa waana nin mukhadram ah oo dee isagu weyn oo waxaa la yidhaha cahdigii rasuulkaa buu dhashay oo isaga nin ay walaalahayn oo seef la odhanayo mukhadram oo de waa qolooyinka jaahiliyadiina wax ka soo gaadhay islaamna soo gaadhay macnaha jaahiliyada reerahoodii bay kusoo gaadheen oo xataa islaamku markaa shaa'ic haba ahaado ee islaamna soo gaadhay dee aan rasuulka ilaahayna laba kulmin bay mukhadramiin kaba cabiraan waa marka saxaabada laga hadlayo weeye waayo kolkol kutubta adabka oo kale in shaaciro ama raggan gabayaada ee shucarada barhkood bay odhanayan waa shaacirun mukhadram waa shaacir mukhadram oo kutubta adabka wax kusoo noqnoqda marka labada macno way kala duwan yihin oo kaasi kan markay noqoto xaggan saxaabada iyo raggan dee kuba dhow iyo marka laga hadlayo oo barhkood ay mucaasaro markay eegeen saxaabadaba ay kuba daraan waa dadka jaahiliya dee islaamba soo wada gaadhay lakiin rasuulka ilaahay aan laba ar aan la kulmin waana taabiciin waaweynuun lakiin marka xagga la joogo imika adabka oo kale ee nin shaaciro la odhanayo waa shaacirun mukhadram waxay ka dhigan tahay macnaa labadii dawladood waa reer bani umaya dawladdii umawiyiinta iyo cabaasiyintu soo wada gaadhay waan dawladdaa hore reer bani umayana soo gaadhay waktigaa haroon ahaa ama shaacirba haba ahaado dawladdii cabaasiyintuna waktigaa hore ma dhimana cabaasiyintuna waa soo gaadhay ninkaa labada dawladood soo wada gaadhay ayay shaacir markay noqotiyo shicir ay mukhadram kaba cabiraan hadduu adab ay tahay o shaacir tahay macnihi imika halkan loo jeeday ma aha iyada taasee ahaa ninkaa jaahiri waana wax la isku qaldi karo xaafid bn xajar bahan raximah llahu tacaala kollay isaabihiis iyo kuba caddeeya meel kala mid a ama nin shaacira maru tarjamadiisa qabanayeen bal marka waxaan leenahay abu tamim aljaishani haddaba bal saddexdooda nin khayr ibnu nucaym ibn hubayr oo cabdillahi ibn hubayra abu tamim aljaishani saddexdooduba xadiidkan keliya muslim ku leeyihi macnaa horena umaynaan soo arag xadiid u dambeeyaana maba jirto waa xadiidkan bay muslim ku leeyihin saddexdoodiba de waaba kaas waaba naadir marka keliyayna soo mareen waxaa ku xiga صaxaabi ab abi basrat alkhifaari kolley kunyadiisan baa loo yaqaanaa khifaarna abuderiya bay isku reer ahaayeen magaciisana culimadu kolley waabay isku khilaafsan inuu barhkood ama dee magacay horeysiyaan xumayl bay yidhaaheen sida xumayd oo kale lakiin laami u dambaysa xumayl barhkood baa xada fadxiyo xameyl yidhaahaa barhkood halka xada jiim bay kaba dhigeen oo jamiil bay yidhaaheen o adigu aabihii basra la yidhaha isagana kunyadiisi waaba kan abubasra ee magaciisa ama xumayl xamiil jamiil intaba yidhaaheen waana nin saxaabi oo reer khifaar waxaan filaya markii dambena masr waa degay isaguna xadiidkan aan haynana waa leeyahay xadiid dambe inoo dambeeyo inakum sataftaxuuna misra arda yuqaalu laha alkiraad oo xataa ama yudkaru fiiha alkiraad oo xataa nawina wariyaadkiisa meel kuba soo naqlin jiray xadiidkaasna uu leeyahay isna labada xadiid buu leeyahay oo wax kale isna kitaabka kuma laha bal markaa wuxuu yihi qaala abu basra yidhi sallaa bina rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baana tukiyay alcasr salaad casr bilmukhamasi waa makaan magacii weeye dee waa makaan macruuf unbay yidhaaheen oo imika meeshuu ku sugnaa u madiine iyo ama halku kaga sugnaa ma ma taxdiidin kara sababta waxa weeyaan sharaxdii waa meel macruuf unbay imika kuba dhaafeen ama xataa qaamusiya markay kaba soo naqliyeen saas mawducu macruuf baa ii taala lakiin mawducu halku ahaa waayo imay suurto gelin waktina umaan helin bal dee ama kolley malaa imkaaniyaadka imay suryar suurto gasheen inaan ulaabno kutubtii buldaanta oo kale sida mucjamu mastacjam oo bakri ama mucjam lbuldaan bal iyagu hadday taxdiidin lahaayeen bal waa meel magaceedun halkaasuu salaad casr nagu tukiyey faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ina hadihi salaata salaadani waa salaadii casr curidatu waa la bandhigay calaaman dadkii kaana ahaa qablakum idinka hortiin waa ummadihii hore idinka idinka horreeyey baa dee iyaga la faray oo loo bandhigay oo waa la faray inay salaad waktigan tukadaan fadayacuhaa way dayaceen oo may ilaalin oo salaadii casar ee dee tan ahayd ee loo bandhigay ama la faray iyagii way dayaceen oo may ilaalin faman xaafada calayha ruuxa ilaaliya salaadan kaana lahu ajruhu maratayni waxaa isaga u sugnaanaya ajrigiisii laba goor oo mid waa ficilkan soo dayba yidhaha dee salaadii la sameeyey salaadaha kaleba ay la mid tahay midna waaba ilaalintan uu ilaaliyay iyadoo qolooyinkii hore uu taa kaga duwan yahay ee dayacay ayuu laba ajri ku yeelanaya taasi waa fadliga bal casarku uu leeyahay iyo boorin la iskuba boorinayo ayaa iyada intaa inoogu sugan baabkuna umu baabaysnaydeen lakin de waa fadiilada casriga iyo xasi la isku boorinayo in la ilaaliyo oon la dayacin maxaa rasuulka ilaahay yidhi walaa salaata salaadna may ahaanin bacdaha dabadeed oo salaad iyadana jirta oo la tukanayaa ma jirto casarka dabadi xataa yadluca ilaa uu ka soo baxayo ashaahidu shaahidka waa najmigii oo ujeedada ilaahay cadcaddu ka dhacayso dee kol hadday cadcaddu ka dhacdo maha macnuu maqribkii halala sugo in inta dhulku yar madoobaanaya xidigo hagaagooba muuqanaya oo la arko hadal saa u egba inuu kaba fahmay nasaayo oo taa u tarjamaysay e laakiin macnuu dee kol haddii cadcaddu dhacdaba oo waktigii uu markaa muuqanayo kollay ama najmi iyo waxyaale ay kaba muuqanayeene salaada dee maqribna waktiga la tukanaya waa waktiga ay cadcaddu dhacdo uno bal matalan taa horeba wati aan mawaaqidii ugaba soo maray ilaa ay shaahidku ama najmigu kasoo baxayo oo dee shaahidna barhkood baa yidhah waxa shaahid loo yidhi de liannahu yashhad ama yaxduru lil waktiga habeenku galo ayaa isagina muuqanaya oo de walow marka kaleba u iskaba jiro ina marka kale nuurkii baa qarinaya calaa kulli xaalin waa najmiga najmiga weye xataa yadluca shaahidu ilaa markaa xidu kasoo baxayo cadcaddu ay hagaag u dhacdo un weeye salaad dabadeed la tukadaa ma jirto washaahidu annajmu kollay tafsiirkan cidda leh waa suurtagal xadiidkii marfuuca inuu laba socdo inuu dee mudr adigu imaka halkan uu dee ruwaadii barhkood ay laba yimaadeen lakin taxdiid iyo tacyiin imaka halkan shuraaxduna cidda le kamay hadlin walow musnadka imaam axmed oo xadiidkan uu kuba soo arooray walow dariiq ibnulahiica ay ahayd ayaa waxaa isaga dikrigiisa kuba yimi si wuxuu ibnulahiica la weydiiyey oo uu fasiray taasi ibnulahiicana in xaalkiisu macruuf yahay weeye caalimba haba ahaade e lakin de xadiidkaa iyo dariiqeena inoogumaba sugne bal shaahidku waa annajm weli axaadiisa way noo socotaa kana waa dariiq labaad uu leeyahy xadiidkan hore waxadaثanii زuhayr ibnu xarbin qaala xadaثana yacquub ibnu ibrahima qaala xadaثana abi can ibni isxaaq qaala xadaثanii yaziid bnu abi xabiibi can khayr bni nucaymin اlxadramiyi can cabdillahi bni hubayrata saba'iyi wakana iqata nin iqana wa ahaa can abi tamimin اljayshaaniyi waa imika sanadkii aan kaba soo baxnone can abi basrata algifaariyi qala anahu qaal صلى بنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم الcصر بmثlh wa xadيiثkii hore un raggu waa ta aan lahayn halkan un bay leyihin xadيiثku maha sanad un weeye an xadiiثku waa kaa hore aynu soo aragnay وxadثna يحyى بن يحyى qال xadثna cبداللhi بن وهب عن موسى بن عlي عن أbيه qال أنه qاal عlي بن رباح baa yihi waa ti habeen dhaweyd aan soo haydn yihi bal waa taas calina waaba la yidhaaha samictu cuqbata bna caamirin iljuhaniya yaquulu saxaabigaas baan maqlay cuqba ibnu caamire reer juhayna xaalu ku qowlayo talaatu saacaatin saddex saacadood kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yanhaanaa mid naga nahiya an nusaliya fiihina inaan dhexdooda tukano waqtiyadaa tukano aw an naqbura inaan xabaalo naqbira haddii la yidhaahna dhib ma laho ba'da la kasriya labada wajba waa bannaan yihiin luqa ahaan inaan xabaalo oo fiihina saacadaha dhexdooda mowtaana oo de waaba iyagoo lala egto waktigaa loo dibdhigo dadka naga dhintay saddexdii waqtina waa xiina tadlucu shamso cadcaddu markay soo baxayso baasiqatan xaal ay tahay dee mid soo baxaysa ama daahira xataa tartafica ilaa ay kor noqoto oo waktiga ay soo baxaysa ilaa ay uga kor noqonayso waxiina yaquumu marka uu istaago qaa'imu dahirati dahirada oo waktigan harhka ama istiwaha oo kale qaa'imkeedii uu istaago oo ujeedadu waa waktigan ay cadcaddu samada bartankeeda ku sugan tahay inay weli iilan ee waktigii duhur gelin ee ciddii bal matalan ama wixii bal matalan la taaga ama taagan aan dee harhkii waktiga cadcaddu weli aanay waktigaa gaadhin muuqanayay ee matalan dhinacan garbi kaba muuqanayay waa diligii ama markay ilato harhkan ka muuqanaya baxaya dee harhkan faya la yidhaaha zawaalka kaba dambeeya marka aanu jirin oo har saasoo u baaqiya aanu jirin nawowi baa wuxuu ku fasirayaa lafdigan xiina yaquumu qaa'imu dahirati dahirada qaa'imkeedi markuu istaago macnuhu waxa weeye xiina yabqa xiina laa yabqa lilqaa'imi fi dahirati lilun fi lmashriqi walaa fi lmaqrib waa marka aanu u baaqi noqon u hadhin wixii taagnaa waktigaa dahirada ee dee wax hadh la ahaa hadh uu leeyahay dhinaca bari iyo dhinaca galbeedtoona oo dhinacii barina weli dee cadceddii may suurinoo hadh uma bixin dhinacii galbeedna cadceddi waa tan samada bartankeedii timo xaggaasna waa kasoo gaabtay marka xado u baaqi noqday oo aan ahayn bal haddii dili zawaal jira intaa dili zawaal aan ahayn ayaan jirin oo taasaa macnuu yahay isagoo qaadiciyad ba wuxuu ikmaalkiisa ka cabiraa yuriidu xiina yaqifu dilu oo xiina yaquumu qaa'imu dahira ayaa wuxuu leeyahay macnuhu waxa weeye xiina yaquumu marka uu istaagayo qaa'imu dahirati oo waa in alqaa'imu fi dahira harhkiisu oo ruux wixii taagnaa waktigaa dahirada ee ama taagnaa un harhkiisa uu joogsanayo ee wax dee inta nuqsaantiisii uu soo nuqsaamayay ay dhammaatay welina ziyaadadii aanay bilaabin wax hadhoo u harhsanba aanu jirin haddii dee waktiyada qaarkood iyo amaakinta qaarkood diliga zawaalka an isagu intaa kamid ahayn aanu jirin bal taas weeya xiina yaquumu qaa'imu dahira xataa tamiira shamsi ilaahay cadcadu ciilato waxiina waktigay tadayafu waa kolley ficilka asalkiisu tatadayafu bu ahaa laba tood buu lahay mid baa go-ane tadayafu ay u iilataa shamsu cadceedu lilguruubi dhicid ay dhacayso oo waa markaa aynu soo aragnay idaa daaba xaajibu shamsi xadiidkii ibnu cumarba xataa taqruba ilaahay hagaag uga dhacayso intaa oo bal xadiidkan cuqbat bnu caamir iyada maxaa inoogu sugan inuu yihi saddex saacadood waa saddex waqti baa rasuulku noo diidi jiray inaan salaad tukano inaan dadka iyaga dhintay xabaalana waa noo tuk uu noo diidi jiray nawi baa wuxuu leeyahy halkan raximah llahu tacaala markood baa waxay ku fasireen an naqbura fiihina mowtaana salaada janaasada in loo jeedo lakiin wuxuu leeyahy waa qowl daciifo waktigaa haddii salaad janaasoo joogtaa jirto waa la tukanaya itifaaqna halkan waa usoo naqliyo wuxuu leeyahy bilijmac buu leeyahy karaaha maaha waktiyada caynkaasa salaadii mayd yaallo in lagu tukadaa wax karaaha a maaha waa ijmac waxa dhici karta khilaaf yar in la helo lakiin sheekhu ijmac buu soo naqliyey xadiidkii markaa wax ijmac khilaafsan laguma fasiri kare macnuhu waxa weeyaan waa dadkii oo u dibdhigay dafnigii ilaa waktiyadaas oo waktiyada caynkaasa u dibdhiga taas baa ujeedadu ay tahay baabkii waa inoo dhamaaday xadiidkan isla camr bna cabase inoo bilaabmayo xadiis dheerana kolley macnahani waa inoogu iman doonaa awqaadahani oo laisu diidaa dabadeedna xadiis iyadoo horta isna baabkan ku tacalluqsan baa kuba xigaya hadhowna waxyaalo kolkol dee axaadiisan ka duunaanayso bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh casr dabadii salaad tukaday ayaa inoo iman doona waatan lahaa casharka caawa kuma dhamayn karno umuurahan kalaamkeede bal haddaan inteena hore khulaasaysano waxaa axaadiisa baabka inooguba sugan un salaad casr dabadeed la tukaday in rasuulku nahye ilaahay cadcadu ka dhacayso subax dabadeedna salaad la tukado iyadana nahyigeed ilaahay cadcadu ka soo baxayso marka ay soo baxdana ilaa ay ka kor noqonayso iyadana nahyigii inuu jirayo salaadii laisu diidayo in waktiga ay dhacaysana ilaahay hagaag uga dhacdo iyadana in salaadii laisuba diidayo marka waktigan istiwaha la gaadho ilaa zawaal la helayana in bal waxa weeyaan oo ama zawaal cadcaddu ay suulaysana salaadii laisu diidayo bal shantaa waqti baa axaadiisa inooguba timi guud ahaana waa shanta waqtiya dee axaadiista kala duwan oo bal aimada qaarkood sida bukhaari oo kale iyo xadiidkan cuqbe ee zawaalka iyaba aan kuba sugnayn oo markaa muslim halkan waa uga tahamsan yahay oo waa axaadiisan kalena waa kuwan wada wadaagsaday oo bal awqaadii waa inooguba sugan tahay imaam nawi baana hadal uu leeyaho yar kooban oo mufiidaan soo yar naqlinayaa si masalada un inoogu yar khulaasaysnaata wixii bal aan yar raacin karna waan raacinayna wuxuu yihi imaamku raximah llahu tacaala ummaddu waxay ku ijmaacsan tahay waatuu ka cabiray inay karaaha tahay salaad aan sabab lahayn oo awqaadaha la tukada ummaddu way ku ijmaacsan tahay taasuu ka cabiray weliba wuxuu ka cabiray waxay isku waafaqsanyihin faraaidii dee adaha ahayd waktiyada in la tukanayo oo dee salaadii casar iyo salaadii subax waktigeedii haddii laba tukanayo zakaatimala ishkaal ma jire lakin de waa cadceedu marka ay soo baxayso o kale iyo marka ay dhacayso haddii ruuxaba salaadii casar ay kadib dhacday oo waktigaa ama toosay ama ta adigu si un ama salaadii subax waktigaa iyadana in la tukanayo waa salaad adahoo joogta oo iyada taasna in la tukanayo iyada salaadii adaha ahayd ee faradka ahayd iyadna way isku waafaqsan yihin labada itifaaq buu soo naqliyey in salaadii aan sabab lahayn waktiyadan manaan u kala qaadine aan la tukanahayn karaahadeed oo ay ummaddu kuba ijmaacsan tahay salaaddu hadday farad tahay addana ay tahay qaduhu kaga ixtiraasaya iyadna waktiyadaa dee waktiyadaa mukallaya noqon doonaan ama ha noqoto waa labadan waktiya ama cadcadu dhacaysa ama soo baxaysa oo kale iyadna in la tukanayo markaasa wuxuu raaciyey lakin waxay isku khilaafeen horta bal intaana iskhilaafka gaadhin kolley sheekhu ijmac iyo itifaaqa soo naqliye waxaa la arkaa ijmaacani kolley sidiisa guud ahaan dee ijmaac aan idhaahno waa saasoo cid khilaafsani ma jirto ma aho ee bacda salaf iyagu u arkayey ama kuba tegey axaadiisan markay arkeen xadiidka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh bacd alcasr tukadayo waxyaalo iyo in laba nasakhay oo salaaduhu ay jaa-isiin way jiraan bacdigood oo markaa kolley ijmaacu kolley maaha idlaaqiisaase oo wax tacaqub kuba imanayo oo kaba dhigay daahiriyada qowlkoodna barhkood baaba saasa iyo waxyaalo iyadu waa mid oo jaanibkaasi waa jira kuwo kolley malaa tacmiimiyey iyagu taasna si guudna waa la helayaa bal waxaan leenahay sheekhu itifaaqa soo naqliya lakin khilaaf meelo waa jiraan waxaa kaloo sheekhu raaciyey waxay culimmadu laakiin isku khilaafsan yihiin salaadaha sunayaashee sabab leh waa maxay ruux masjid buu soo galay subax dabadeed isagoo salaaddii subax dabadeed ama casar dabadeed ama waqtiyada caynkaasuu soo galay ama waaba ruux maqrib u soo galay waana waqtiyaday cadceed u dhacaysay oo dee san dadka qaarkood aragno maqrib bay soo galeen aadaanka inay sugaano intaa taagnaadaan ba oo kale waa iyagoo balatan iskaba ilaalinaya salaadii sabab bay leedahay waa taxiyatulmasjid oo kale sujuuddii tilaawada iyo shukriya buu kaba cabiray bal taa salaad ba haddaan doonno waan kaba saari karnaa salaadii ciidda iyo kusuufkii salaaddii janaasada qadaa lfawaid salaad farad oo ku dhaaftay oo waktigan aada qalaynayso qaybahaas oo dhanna wuxuu leeyahay culimmadu way isku khilaafsan yihin oo markaa bal madhabka shaafici haddii la eego iyo dawaaif saxaabada iyo in ka dambeysayba kaba mid ah salaadaha caynkaasee sababta leh ee kuwa aan tirinay ay ka mid yihiin waxay leeyihiin way bannaan tahay wax karaaho oo ku suganna ma jirto waa lala imanayaaye arrinkan iyo nahyigani waa salaad aan sabab lahayn buu khaas kuba yahay dee xujadoodna waxa weeyaan rasuulka ilaahay waata casharka dambe inooguba iman doonta sunnihii duurka oo dhaafay inuu casar dabadeed tukaday taas iyadoo uu isagu dadkii tukinayey nin aan sunnihii subaxa tukani inuu salaadii subax dabadeed labadii ragcadood u kacayoo intuu markii hore rasuulka ilaahay kuba inkiray markuu u sheegay inaanu sunnaha tukan markii dambe uu kaba aamusay dee bal iyadana iyadoo rasuulka ilaahay khayf mas-uul khayf uu joogo oo uu salaadii subax dadkii tukiyaa laba nin baa fadhiyo u arkay aan tukan waa laba saxaabina way ahaayeen markaasuu u yeedhu yihi maxaa idin diiday inama nala tukataan oo waxay idhaheen halkii ay alaabtu noo taalay ama raxligii baanu kusoo tukanay rasuulka ilaahi wuxuu yidhi haddaa u timaadaan saas oo kale la tukada naafila idiin noqon oo bacdaa suuradaa nafteeda u jideeyey iyagoo salaadoodii faro tukaday salaad sunna iyaga u ah salaad sunna iyaga u ah inay tukadaan taxiyatulmasjidkii oo la tukanayay iyadoo wakti salaada la isuba diiday waktigan khudbada oo kale umuuro kala duwan baa jiro oo bal taas baa deeta keentay inay shaafici iyo ciddii baltan masalada kuba waafaqsanayd ay iyagu yidhaahaan salaadii sunnaha ahayd bay ku kooban yahay oo bal ayay arrinkani aan sabab lahayn ayay tani kuba kooban tahay markaa farad waa la qalayn karaa salaadiis a sabab lahaydna waa la tukan karaa umuurahaasna weeye kolle qayb adilada ka midna way inoo yar dambeyn doonaan kol haddii bal matalan taasba weye waanay jiraan iyadoo aimada qaarkood sida abu xaniifa iyo qolooyin axaadiisan cumuumkooday eegeen oo bal faradkaa adaha a mooyaane xataa faradkii la qadaynayay bay suuradan diidaan khilaafkuna kolley intaa waa ka badan yahayba bal waxaan leenahay un marka aqwaashooda laysu wada geeyo daliil ahaan ta ay culimadu raajax yeelaan ama u raajaxsani maanta halkan waa madhabka shaaficisi uu yahay oo ah salaadu haddii ay dee sabab mutaqadim oo ka horeysay taa ay leedahay in la tukan karo umuuraha aan tilmaanay iyo baaba ah kolley imaam axmedna laba riwaayo laga soo naqliyo mid ahaan weeye waana ta uu doorta sheikhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim iyo dee qolooyinkan imaka mucaasiriinta ee madhabkaas iyo waa qowlka ay doortaan oo waa qowlkan madhabo waxay leeyihiin su ibnu taymiya ba idhaaho axaadiista haddaan isnilaahay isu wada geysta waana dee dariiqa inoo furan aynu axaadiisii aan jamcino aynu dhammaanba ku wada camal fallo dariiqay ku suurtogelaysa waa saa qowlkaa shaaficiyada oo kale oo axaadiistii baa dee meeshii tiinahayigati waa lagu wada camal falaya haddii laakiin jaanibun ama la tacmiimiyo waa dee la wada tukanaya ama lama wada tukanayana kollay qeyb lagaba tegayaa jirta un arrinta waxa yar imanaysa un oo kale bal de waxa weeyaan umuuro aan marka dambe yar ishaari doono ah laba cumuum baa meesha kulmaya cumuum waa cumuumka nahyiga ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh uu yihi salaad uu nahiyey waa cumuum cumuum kalaa jiro ah xadiidkan taxiyada masjidka axadkiin hadduu masjidka soo galo yaanu fadhiisanin isagoo laba ragcadood tukado mooye isaguna waa cumuum labadaa cumuumkeebaa rujxaan yeelanaya waxyaalo bal taa casharka ka dambeeya ayaan u bandhiganayna kolleyna waana furaha mas'alada gees kalena waana kolley ay tahay bal waxaan leenahay marka la eego in adiladu say iyagu ku wada jamcismayso wixii aan sabab lahaynna lalama imanayo wixii iyagu sababtaa mutaqadimka alana sa wax ku dhaafay xataa sunno ku dhaafay haba noqotee waa lalaba imanaya taas bal aqoosha kolley khilaafkuna masalada intaa waa ka yar badan yahay ee waa axaadiisa imika bal inoo taala iyo talkhiiskeed welina kalaamku intaa inooguma dhamaan waanay jiraan oo dee saxaabadii qaarkood iyagu tukan jiray way jiraan saxaabada qaarkood oo qowlkoodu ahaa labada wakti ah markay cadceedu soo baxaysa markay cadceedu dhacaysa un baa nahyigu yahay waktiyada kale waaba fasaxo salaad casar iyo salaad subax dabadeedba kol haddaani labadaa waqtiyan waa la tukan karaa waan arki doonaa caaisho qowlkeedao inoo soo socda haddii ala idhaha waan arki doonaa iyo waxay daliishatay ibnu cumar oo kale isaguna riwaayaadkan aan aragnay laa tataxaraw isagoo ama laa taxaraw kii warinaya ama saxaabigii warinaya isaguna qowlkaa mid ku dhow qabaa waa jiraano bal waxyaalo way jiraane waan arkaya se umuuraha waxaan leenahay waa waxyaalaha axaadiisu ay inoogu soo urureyseen ku wada jamcin karno welina casharadu way inoo socdaan baabu islaami camr bni cabasata wuxuu u baabaysan yahay kolley wuxuu u soo arooriyey halkan axaadii waktiyadan oo rasuulki ilaahay uu yihi salaada iska daayo barhkooda weliba tacliil aan meelahan inoogu sugnayn inoogu sugan yahay ayaa xadiidka kuma sugan dee qisadiisuna way dheer tahay waxyaalo kala duwana u kulansado xadiidkiibuu markaa intii ujeedadiisu soomu qaadan ee xadiidkiibuu inoo dhameeyey siday ahayd had iyo goor isagunaanu inta badan axaadiisa googoyn ee uu meel kusoo wada arooriyo un xadiidku hadduu xataa waxyaalo kala duwan kulansanayay baabkiina qaybuun ay markaa shaahid uga noqonayso xadaثaya wuxuu inoogu dhex jiraa uun axaadiistii xaggan awqaada ku tacalluqsanayd iyo nahyiga ayuu xadiidkan inoogu dhex jiraa way inoo socon doontaa isaga dabadina axaadiisa way soconaysaa xadaثanي أحmed بن jaعفrin الmعqiriy qala xadaثana نdr بن محamedi qala xadaثana عkrimaة بن camaari qala xadaثana shadاd بن cabdالlahi abu camaari وyaحya بn abi kaثيiri عan abi umamata qala عkrimaة walaqiya shadaadun aba umamata wawahilata waصaxiba anasan ila sham bal aan yar laqbeeyo horta in in yar baan iyado ah nadr bnu moxamed horeynu usoo aragnay lakin arrin baa jirta qaacida culimadu ay sheegaan yar daabida oo dee waxyaalana yar ay ku kala soocaan ruwaada nadr nadrina kamid weeye ama magac ha noqdo ama magacaaba haba galo nasrina waa yimaadaa ujeedadu dee waa wasan keliya midna waa daad midna waa saad un lakin waxay leeyihin isilaaxa qolooyinkan dee ruwaada ama kolley muxadisiintiya ay leeyihiin waa waxaan odhan karna waa daabid oo haddii uu daad yahay ama nadrigan aan hayno al baa gasha al baa la raaciya markuu nasri yahayna alla-aan buu ku yimaadaa oo kol kol haddii ishtibaah yimaado iyadoonu al lahayn nadri uu noqdo dee in khada la yidhaha ashii baa kaba maqan mooye lakin waa waxay ku kala soocaan ay ku kala farqiyaan oo waa daabidkooda nasriga nasri markuu magacu yahayna ama sida moxamed ibnu nasrin iyo nasr adigu hadduu nasri yahayna alma geliyaan hadduu daab leeyu nadri yahayna ashay geliyaan waana arrintaas tafiqo iyo nooc daabidun weeye nadr ibnu moxamed imaka halkan cikrimat ibnu camaar ayaa muxuu xadiidka ka warinayaa xadathana shadaad ibnu cabdillaahi abu camaarin horeynu kitaabka ugu soo aragnay shadaadkan iyo wayaxya bnu abi kahiir laba nin buu ka wada wariyey waa laba taabici laakiin miyay ka warinayaan xadiidkii can abi umamata waa abi umamata albahili suday bnu cajlaan labadaasi ka wada warinayaan qaala cikrimatu markaa cikrima wuxuu yihi walaqiya uu la kulmay shadaadun shadaad abaa umamata abaa umama iyo wasilata saxaabigii kale wasilat bnu lasqac isna reer sham labadoodaba uu arkay oo uu la kulmay waa mid wasaxiiba wuxuu la saaxiibayba oo uu raacay anasan anas ila shaami anas mar uu shaam tegayna shaam buu u raacay oo ujeedada waa nin taabici oo qolooyinkaa saxaabadaa uu arkay waa la kulmay dariiqiisan uu xadiidka inoogu warinayaana waa dariiq mutasila xadiidka waxaa la socda yaxya ibnu abi kasiir bay ayaa la siman abu umamana way ka warinayaan lakin yaxya ibnu abi kasiir muu soo gaadhin abu umaamo muu arag markaa dariiqiisa inqidaac baa jiraya yaxya marka ay noqoto dariiqan abu umaamo waa faa'iidadan uu inoo sheegay ayaa xadiidku inoogu xidhiidhaya waayo yaxya bn abi kasiir waa taabici yar waxaaba yidhaahaan saxaabada anas unbuu kaba arkay bal anasna riwaayo siaasa uma sheegaan lakiin isagoo tukanay wa arkay horta ama saxaabi kale oo ay yidhaahaan u arkay ma jirto lakiin ninkan kale oo markaa waxaan leenahay abu umaama ma soo gaadhin ama ma arag hadduu xataa sooba gaadhin waayo abu umaama isba aad bu u cumreeyey o de waxa weeyaan anas waxoogaa iyaunbu kaba geeri horeeyey ama de waxoogaa un lakiin waxay noqonaysaa shadad ibn cabdillaahi anas iyo wasila iyo aba umaama intaba uu arko dariiqii xadiidku waa inoo xidhiidhsan yahay markaan anasna uu raaco malaa de sham markaa uu tegey anas kolley waktiga qaarkood sham buu tegey isagoo ciraaq ka tegey oo da'ba ah laakiin wuxuu ka ashkatoonaya ninkii dhibta badnaa ee xajaaj oo dhibay ayuu ka ashkatoonaya oo uu tegey ninkii amiir almu'miniin ama meligii dee muslimiinta ayuu uba tegey waktigaa weliid buu ahaa oo dee isagiina markaa lala soo hadlay waa isagu ka cabanay ama ashkata uu tegeyba halkaa wasaxiiba anasan ila shami waasnaa calayhi ay waasnaa uu ammaanay cikrima cikriman faacilka ka dhigayna alayhi calaa shadaadin waa shadaadkan uu iminka sheekiisii xadiidka kaba warinayo waa ku ammaanay fadlan wakhayra oo wuxuu ku sifeeyey fadli iyo khayr buu ku sifeeyey asnaa calayhi khayra iyo asnaa calayhi bikhayrin labadaba luqada way noo soo naqliyaan sade asnaa calayhi sharan iyo bisharinba iyadana luqada ay ugaba mid tahay oo macnuhu markaa muxuu noqonaya wa asna waa ammaanay calayhi korkiisa waa calaa shadaadin wuxuu ku ammaanu ku sifeeyey fadlan ay bifadlin wa khayra bikhayrin khayr iyo fadli oo nin fadli lahaa khayr lahaa buu yidhi o de waa ninkaa u ammaanay wey can abi umamata qaala anahu qaal abu umama wuxuu yihi qaala camr bnu cabasata sulamiyu camr bnu cabasa waa saxaabi keli xadiidka ka warinaya abu umamana waa reer bani sulayma ayaa wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa walxal ana anigu fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada aan kuma sugnay waa islaamkii intaa dee horti adunu mid u malaynaya daniga halkani waaba dee hubaal iyo yaqiinba weeyaan oo dee waxa weeyaan wa yadunuuna anahum mulaaqu rabbihim iyo dee kollay danigu bimacna alyaqiin waa u yimaadaaye oo waxaan garanayeyba ana naasa dadku calaa dalaalatin ama haddaan daniga kuba dayna sidaasay ila ahayd oon u malaynaya dadku dalaalo kuba sugan yihin wa anahum laysuu calaa shayin wax markaa xaq ah ooy ku sugan yihiin inaanu jirin walxaal hum yacbuduuna alawthaan iyagoo dhagxaan iyo awthaan caabudaya taasaan anigu waqtigii jaahiligiiba anigu aan garanayey ama aan u malaynayeyba fasamictu waxaan maqlay birajuli nin bimakata maka kuba sugan oo yukbiru warramaya akhbaaran macnaha warar waa waxyiga iyo dee umuure iyo nebi baan ahay yidhi taasaan maqlay waayo reer bani sulaym iyagoo xagga madiinay u dhawaayeen dagaalkoodii oo qabiilo kolley macruuf ba ahayd saxaabo badanna ay kaba timi ninkaasaan maqlay rasuulka ilaahay buu ujeedaa salawaat ullahi wasalaamu calayh oo warkaasaa isoo gaadhay waana awaa-il albicha ama waktiyadaa hore weeye faqacadtu waxaan ku fadhiistay calaa raaxilati raaxiladaydi xadiidku waa xadiid yar dheer waan wadi doonaana kolley qolooyinkiina dee ninka ama xadiidku baab raja ama kitaab raja ama baab rajan kaba cabiro riyaad saalixiinku kuma sugnaayo ciddii kitaabkaa laqbadiisa uma baahana halkana way u tahayba waa baab raja iyu markaas oo dee fadli badan oo la helaya xadiidkeena uguma sugan oo saasuu imaamku shaarixii ugu soo arooriyey kitaabkiisa dee aadu mudhan be wuxuu yihi markaas faqacadtu calaa raaxilatii raaxiladaydii baan ku fadhiistay waan fuulay weyi faqadimtu caleyhi rasuulka ilaahi baan u imi faidaa waaba wuxuu baaba igu soo kediyey rasuul ullahi sala allahu alay wasalam ninkan lai sheegayaaba inuu rasuulkii ilaahay yahay mustakfiyan xaal yahay mid qarinaya oo nimankii dee waxaa bilaabatay dacwadii jahriga ahayd waa la dhibayey markaa waaba isqarinayay jura-aa-u ay dhiiran yihiin oo caleyhi korkiisa jura-aa-u kolley imaam nawi de waa miisadiisa kutubtiisa qaarkood xataa arbaciinka walow dabacaadka intooda badan iyo dee wixiina soo gaadhay baabkii uu muqadimadaba kusii sheegayuu lahaa laakiin xagga dambe wadamariyo axaadiis aanu raacin oo ah waxaan dee raacinayaa baab aan alfaadeeda kuma dabdinayo ay inta badan arbiciinada kaba maqnayd dabacaadkeeda oo laakiin xagga dambe kuma ururiye de waa sanriyaadka kol markuu taas imaka laftigan jura-a iyo luqadiinkiisiyo waxyaalo badan buu meesha kaba sharxaayo mati ahaan buu kuba sharxaaye haddaba oo dhici karto meelo qaarkood inaanu halkan saa uguma qaban wuxuu yihi jura-aa-u ay dhiiran yihiin waa jari-in caleyhi korkiisa min aljur'ati qowmu qowmkiisa oo waabay dee kaas hadal xumo iyo markaa dhib ay dhibaan iyo taas baabay way ku dirraayeen kuma dhiiranaayeen fataladaftu waan xeelaystay oo ujeeddada de hadduu toosun isaga waa ninkaa qariibkee dadkii uu weydiiyey ugu tago dhib baa soo gaadhi lahayd bal si aan loo ogaan quraysho aanay uga warhelin ayaa taladaftu manaa tarafaqtu wataxayaltu weye waxaan u xeelaysay sian ugela walyataladaف walaa yushrina bikum axada marka taladuf oo ujeedadu waa tarafq ama taxayul weeye wuxuu u xeelaysay bal si uu rasuulka ilaahay ula kulmi laha xataa dakaltu caleyh bimaka ilaa aan adigu u galay rasuulka ilaahay maka isagoo ku sugan faqultu lahu waxaan ku idhi ma anta maxaa tahay imaka maadu waxaan caaqil ahayn baa dee inta badan loo isticmaalaa kolkol sifaadka caaqilkana waa sida halkan oo kale dee sifadna wax caqlila ma aha haddii isaga ujeedo dee man buu odhan lahaa imaamkaaba halkan inoo qabanayo wuxuu leeyahy usuushiisan baa ku timi ma anta waxaanu ma anta u yidhi ma weydiin wuxuu weydiinayaa daatadiisa ma weydiinayo isagu wuxuu yahay daatadiisa waa sifada sifada de waa waxa soo biiray maanta wararkan uu soo gaadhay umuurahan dee uu sheegaynayo ama lagama sheegayo tii buu weydiinaya waa sifadiisii wasifaati mima laa yucqalo saas buu maada ugaba cabiray adugu kolley ma de bal waa hadal yar fi hadal fiican oo kale malaa suuratu shacro bilowyadeeda markii sagaalkan qaale iskuba xigta maaha meelaha uguma horeeya oo kale su-aashii fircooneyn waxa weeyaan uu weydiinaye waa mufasiriinta kolkol halkaa way kaba hadlaan markay meelaha qabanayaan macnaa macnahan iyo maada kolkol in dee wixii sifaada marka sifaat caaqilba lagaba hadlaya iyadana ma la adeegsan karo ama laba isticmaali karo istifhaama faqultu lahu ma anta qaala ana nebiyun anigu nebi baad ahay buuri faqultu waxa wamaa nebiyu nebigu muxuu yahay maxay ka dhigan tahay nebi qaala wuxu uhi arsalani illahu ilaahay baa isoo diray faqultu waxaan ihi wabiayi shayin arsalaka muxuu ilaahay kula soo diray qaala wuxu uhi arsalanii wuxuu ila soo diray bisilati alarxaam waktigaas waa arxaamta iyo xidhiidhinteedu waa ahamiyada ay leedahay maha waxyaalo furuuciya waxyaalo oo usushii waaweyneed buu rasuulka ilaahay sheegaya oo umurihii lalaba soo diray oo in qaraabadii la xidhiidhiyo wa kasri awtaani sanamadana la burburiyo la jejebiyo wa an yuwaxad allahu ilahay in la waxido laa yushriku bihi shayun aan waxba loogu sharig yeelin qultu waxaan ihi faman macaka yaa adiga macaga de isaguna waa kan awsaantu isagu diidanaaba markii hore yaa macaga kuwa calaa haadaa yaa ku raacsan oo arrinkan kugu waafaqsan qaala wuxuu ihi xurun wa cabdin ay maci xurun wa cabdin ku xora iyo ku adoona qaala wuxuu ihi cabaar baa odhanaya wa macahu yowmaidin abubakrin abubakrin wa bilaalu minman aamana bihi maalintaasna waxaa laba joogay rasuulka ilaahay abubakr iyo bilaal oo de waa fadinay de dadkii islaamnimadka uga degdegay kuwii ugu horeeyay ahaayeen culimadna markay walow aqwaalihii meeshan ku jirtay ee kusoo aroortay iyo man awalu naasi islaaman ay sugeynayaan ay jamcinayaan bal aqwaashii waa kuwa yidhaahaa dee ragga waaweyn ee xraartaana abubakr baa uhoreeyey addooma marka ay noqotona bilaal baa uhoreeyey mawaalidii markay noqotona zayd ibnu xaarisataha jaanibkaas ee caruur marka la eegiyo sibyaanna cali bn abi daalib oo aqwaalihii meesha kuma soo aroray isugeynteeda iyo jamcinteeda faqultu waxaan yidhi inii mutabicuka aniguna waan ku raacaya qaala markaa rasuulka ilaahay baa yihi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inaka adigu laa tastadiicu dalika ma karaysid arrinkaa yowmaka maalintaadan haadaa oo yoomkaagan ma karaysid oo ujeedadu imika kuma suurtogeliso rasuulka ilaah oo dee degaankiisii ay tahay oo ay bal matalan reerkii ugu mudnaa reer kaba kaba dhashay waa kaa dhuumanaya ama isqarinayaba adiga markaa kuma suurtogelaysa maanta inaad halkan ila joogto saa igu raacdo alaa tara miyaad arkayn xaali aniga xaalkayga iyo xaala naas dadka xaaladoodu say tahay walakin irjic ilaa ahlika reerkaagii dib ugu laaban faidaa samicta bi markaad maqashid qad dahartu inaan muuqday waa mucjize rasuulka ilahi mucjizaadkiisi kaba mida wuxuu ogeysiinayaa inuu muuqanayo inuu ka qaalib noqon doono arrinkan isbedeli doono taasi ay imanayso waa dee sii dhacdayba qad markaad maqasho anigoo muuqday oo ma odhan haddaan muuqday iyo haddaan haalib noqday iyo markaad maqashid inaan haalib noqday faatini markaa ii kaalay qaala wuxu uhi fadahabta ilaa ahli reerkaygii baan dib ugu laabmay waqadima rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam almadinata rasuulka ilahina madiinuu yimi wakuntu fi ahli ehelkaygii baan kuma sugnaa fajacaltu waxaan gudagalay atakhabaru inaan waraysanayo alakhbaara wararki oon tatabucaya weya wa atatabacu alahbaara waas'alu nnaasa dadka aan weydiinayo xiina qadima almadinata madiina markuu yimi xataa qadima calaya ilaa ii yimaadeen ay soo mareen nafarun koox min ahli yasriba reer yasrib kamida min ahli madinati waa ka bederuna de waa magaceedii hore faqultu waxaa ihi ma facala hada rajulu ninkaasi muxuu sameeyey oo bal xaalkiisi ka warrama aladi qadima almadinata ninkan madiine yimi bal iiga warramo muxuu falay faqaaluu waxay idhahdeen annaasu dadku ilahi xaggiisa siraacun kuwa u degdegaya weeye waqad araada way dooneen oo qowmuhu tolkii qatlow inay dilaan falam yastadiicuu dalika arrinkaa may karin faqadimtu lmadinata madiina ayaan imi fadakaltu calayhi rasuulka ilaahi baan usoo galay faqultu waxaan ihi ya rasuula allahi atacrifunii may garanaysaa qaala wuxuu uhi nacam haa anta adigu aladii kii ayaa tahay laqiitanii bimakata qaala faqultu bala kollay jawaab baaba kaba dambaysa calaamo istifaamna waa ii taallaa walow dee nacam uu markii yidhi haddana waa nooc istifaamo anta anta adigu aladii ninkii miyaa tahay iyo kii laqiitanii aada igula kulantay bimakata ninkii maka igula kulmay miyaa tahay so ninkaa ma tiid weeye ninkaa miyaanad ahayn qaala wuxuu uhi faqultu waxaan ihi bala balana kollay imaka nafyi ka horreeyey may jirin lakin markan sidan aan ku laqbeeye maacan nafyi baan uga bedelo waayo dee xarfu jawaab haba noqotee laakiin waa markay istifaamta ama nafyiyo waxyaalaha ay kuma sugan yihiin ba iyada saalasum rabbikum qaalu bala ayay jawaab u timaadaa ee maxalkii nacan bay ahaan layd hadday isbaatun arinku wada yahay laakiin dee culimada qaarna way yidhaahno halkan abunawowi kuba soo naqlinayaayo inaanay waxba shardi ahayn bala markay dee jawaabteed dhacayso in nafyi kaba horeeyo ee ay ansaxayso iyadoo nafyi kaba horreyn in bala la yidhaha sa halkan oo kale faqultu waxaan ihi ya nabiy allahi akbirni igaba waran cama callamaka allah wixii ilaahay ku baray waa jelo anigu laakiin aan kaba jaahirahay akbirni can salaati salaada iga waran bal fadligeed iyo san u tukanayo waxyaalo iyo waqtiyadan tukanayo qaala wuxuu ihi salli tuka salaata subxi salaada subax uma aqsir ka gaabso oo ka joogso can salaati salaadii xataa tadluca shamsu cadceedda ilaahay kasoo baxayso intii kumudayn san axaadiisi kusoo maree waa xataa tartafica weliba ilaahay ka kor noqonayso salaadii ha tukana faraha ka qaad fa inahaa cadceeddu tadlucu way soo baxaysaa xiina tadlucu bayna qarnay shaydaanin intan hore aan usoo fasirinay laftigaa hore biqarnay shaydaanin buu ahaayo waa tan aan tan tanaaba kuba fasiranayo waa shaydaan labadiisa qarni dhexdood bay kala soo bixi waxayna idin markaa waktigaa ay soo baxayso shaydaanno iskuma toosiyey ayay siduu lahal kufaaru kuwan caabudo cadceedu ay u sujuudayeen haddaba wakti shaydaan tasalludna leeyahay weyo tamakun gees kalena dee si aynaan uga ekaan u shabihin faraa ka qaada mooye salaadba uma salli tuko fa ina salaata markay halkaa waktigaa karaahadu baxo salaadii tuko fa ina salaata salaadu mashhuudatu maxduura waa mid la xaadirayo malaaigtii baa xaadirayso dee waa fadli iyo sababun bay tilmaamaysa xataa yastaqila adilu ilaa uu yastaqila ku yaraado oo adilu harhkii oo ku baaba-aba birumxi warankii bal yastaqila waan taasa marka hore ku laqbeeyo min alqilati baan kaba dhigaynaa sintiyana waxa zaa-idaan kaba dhigaynaayo yastaqila macnaa uu yaraado adilu harhkii birumxi warankii oo macnuhu waa maxay iyaguna carab kollay marka ay waktiga doonayaan inay ogaadaan iyo waa wixii ugu dhawaayo waran baa la taagi jiray haddii waran dhulka laguma taago dee intaa ay gelinka hore tahay harhkii waa baxsan yahay oo harhkii warankaasi waa muuqanaya isagoo xaggii galbeed jira hadhow gelin dambe hadday gaadhana waa ka harhku xagga kale ama fay uba baxayo laakiin markay dee cadcaadu kor noqoto ee halkaa samada bartankeeda joogsato harhkii markii hore baxsanaa uu soo yaraanaya wuxuu kusoo ururayaa rumxigii dee guntiisii buu kusoo ururaya marka uu yaraaduu nuqsaamuu ilaa halkaa gaadho bal waa macno oo kale istaqal oo kolkol axaadiisii dee adkaarta qaarkood iyo waxa weeyaan ama kolkol istiqlaal sama ama istaqalata ay kor noqoto una taasna istiqlaalka waa la yidhaahaa oo xataa yastaqila ilaa uu kor noqdo adilu waa macno kii un ku dhawo kor noqodkiisuna waa dee isagoo dilkii markaa hore baxsanaa meesha kaba baxay birumxi warankii oo uu masalan adigu harhkii adigu zawaalkii ayaa ama harhkii dee qabla zawaal baa soo yaraanayo oo wuxuu kusoo ururaya un rumxiga guntiisa oo wax baxsan ma noqonayo dee kan marka dambe bacda zawaal muuqanayaana weli ma bilaabmin bal taaba wey xataa istaqila dulun birumxi de khaasatan de mala waktiyadna way kala dunaanayaan jilaalka iyo xagaaga isku mid noqon maayaan manaadiqda qaar koodii wixii dee iyo de manaadiqdan kolley kadulisti waa ka durugsan iyo waxyaalana way kala dunaanayaan lakin halkay joogeen baaba xaaladan iyo wadcigeedu taa noqonayay uma aqsir can salaata ujeedadu markaa ay zawaal aan la gaadhin lakin cadceedu ay kor noqotay cinda alistiwa samada bartankeeda joogto uma aqsir can salaat salaadii waktiga caynkaasana ka joogsa xadiidkii cuqbat bnu caamirna waataynu kuma soo marnay fa ina xiinaidin maxaa laakiin inoogu sugan halkan waktiga caynkaasa oo waa ind waktigaas cinda alistiwa sijaaru jahanamu jahanamo ayaa la shidaa aad baa loo huriyaa loo shidaa waktigaa salaada iyadana iska daayo ha tukanin faida aqbala lfay-u harku markuu soo qaabilo ujeedadu waa wixii dee taagnaaye har lahaa harkiisiibaa baxay xaggii bari buu usoo baxay oo cadaaladii baa dhinacan kale usuushay alfayna waa harkaa bacda zawaal unbaa fay la yidhaah oo adilu iyo alfay kollay farqiga udhexeeya adilu wuu ka caabsan yahay oo harka ama qabla zawaal iyo bacda zawaal ama gelinka hore iyo gelinka dambe harkiisa har guud oo dhan adilu baa la odhanaya laakiin alfay waxaa la yidhaha waa harkaa bacda zawaal harka gelinka hore lama yidhaaho fay lama yidhaaho waayo waa soo laaban eeg harkii markii hore gees jiray ayaa soo noqday oo fay waa maa bacda zawaalun harkiisa haddaba markaa harkaa dee bacda zawaal ama uu qaabilo dee xaggan uu soo baxo fasali salaadii duhur baaba gaadhay ee tuko fa ina salaata mashhuudatu maxduura iyadana salaadii iska wad wa dee inta doonto ka tuko xataa tusaliya alcasra inaad salaada casr ka tukanayso uma absir can salaati salaadii haddana ka gaabso kol haddaad salaadii casr tukatay xataa tagruba shamsa ilaa cadcandu ka dhacayso fa inaha tagrubu bayna qarnay shaydaanin waxayna idin yasjudu laha lkufaaru salaadii saasuu ugu sheegayo awqaadaha uu iskaba daynayo inta kalena de waa waktigaa ay ufuran tahay inuu salaadii tukadaa ama faradaan tukado ama sunaha tukade qaala wuxu uhi faqultu waxaan ihi ya nabiy llahi falwudu waysadii xaditnii canhu isagana bal fadligiisa iyo bal ii sheeg imaka fadliguu rasuulka ilaahi uga sheegayaa qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ma minkum idinka idinka mid ma aha rajulu nin haweeneydna waa lamid oo halkan farqi uma dhexeeyo yuqaribu dhaweynaya wadu'ahu wawda way fadxisantah waa biyihii uu ku weysaysanayay markaas waa wixii loogu talagalay in lagu weysaysto weysadiisii soo dhaweysanayo fayatamadmadu luqluqan wayastanshiqu fayantasiru macnaa sandaarsan oo istinshaaquna waa marka hore in dee neeftiisa intuu dib ugu jiidayo sankii uu biyaha gelinayo istisaarkuna waa soo saarkan marka dambe uu soo celinayo taas bay tahay oo fayantasiru marka intuu markii hore dee sankiisii biyii gaadhsiiyo neeftiisii dib ugu jiido haddana si uu usoo nadiifiyo bal sankiisii biyihii soo celinaya istisaarku taas bay noqono annasra yidhaahaan ama waa sanka ama waa darafulcanfi oo de waa halkana e ama dhaqdhaqaaqayse biyihiina ay marayaane sooba noqon haddaba kaasi ma jiro ilaa oo la helo ruux idinka idinka mid oo waysadiisii soo dhawaysto waysadiisa markaa intii ugu horreysayba kuma sugan yahin luqluqduu sandaarsado kharad way daadanaysaa khadaaya weji wejigiisa gafafkii wixii wejigiisa ee dembiiyo uu kuba sameeyey iyo wa fiihi afkiisa iyo fiihi waa afkiisiiy fami iyo wakhayaashimi jamcu khayshumi waay bacaraarkiisa oo sanka intiisan sare intaas oo dhan wixii bal khadiye ee halkaa kuba sugnaa ayaa ka daadanaysa ilaahay kaga dhaafaya uma idaa kasala weja wejigiisa markuu maydho kamaa amarahu llahu si ilaahay u amray ilaa kharad khadaaya wejihi min adraaf lexeebti kolley nafyigii hore halka hore inoogu sugnaa ma minkum rajulun baa halkana aynu wadanaynaa taas baa macnihiisii baa inoogu sugano uma idaa kasala weja wejigiisa marka uu maydho kama amarahu llah ama ma jirayo de axad idinka idinka mid oo wejigiisii u maydhayo si ilaahay amray ilaa oo uu jiro oo la helo kharad khadaaya weji min adraafi lexyati wejigiisa khadaayo iyo gafafkii wejigiisa oo markaa malaa wejigaa hore ee inoogu sugnaa xagga madmadada iyo istirshaaqa waa intii dee iyada bal iyaga khusaynaysay uun ee wejiga wixii khadiyo indhihiiyabaa kuba sugan ee isaga ka gefe uu kuba geystay way soo daadanayaan oo garhkiisa dhinacyadood iyo darafyadiisa ayay kaba daadanayaan macalma uma yaqsilu yaday nafyigii iskaba wado macnaa ma jira axad idinka idin kamid oo gacmihiisa maydhaya ila lmirfaqayni waa maca lmirfaqayniya ilaa kharad khadaaya weji khadaaya yadayhi min anamiri waa xubnaha ama dee waa ruusa asaabicihi bay kaba daadan maca almaai biyaha macood uma yamsaxu ra'sahu madaxiisa hadduu masaxdo macnaa mid idinka idin kamid oo madaxiisa masaxaya ma jiro ilaa kharad khadaaya ra'si min adraafi shacari maca alma uma yaqsilu qadamayhi macnaa ruuxu idinka idin kamida ma minkum rajulu yaqsilu qadamayhi ila lkacbayni ilaa kharad khadaaya rijlayhi min anamiri waa farihiisaas ayay kaba daadan intooda hore maca almaai fain huwa isagu qaama hadduu kaco fasalla kolleyna kitaabka intiisii hore iyo dahaaraan kusoo aragnay waxyaalaha caynkan ee waysada laguma dhaafaya inay tahay dunuubta yaryar waayo xadiisyadii aynu soo aragnay ayaa majtunibat ilkabaa'ir maa lam tu'ta alkabaa'ir idaa lam tuksha alkabaa'ir waa alfaado aynu soo maray bal haddaba in fain huwa qaama fasalla hadduu kaco uu istaago uu salaad tukado faxamid اllah وaثnى عalayh ilahay uu ku xamdiyo amaano wamajadahu uu ku amaano weeye ku sharfo biladi kii lahu huwa lahu ahl ilaahay ehlu yuu mutay wafaraqa qalbahu lilahi waa arrin adagoo watan qalbigiisiina uu faaruq yeelay ilahay daraadii ujeedadu qalbigiisiibuu adduunye iyo wax kale iyo waxaan salaadiisa iyo ilaahay dee waxa weeyaan khushuucda iyo inuu hortaagaya aan ahayn buu qalbigiisii ka saaray ka faaruq yeelay uu ka mariyey ilaa insarafa hadduu dee taasi dhacdo ama ay ta insarafa waa gadoomaya min khadiatihi gefkiisii ayuu ka gadoomaya oo guud ahaanba dunuubtiisii kaayatihi isagoo hay-adiisi iyo si uu ahaay oo kalea yowma waladatu umu maalintii hooyadii dhashay kolley waa fadli aad iyo aad u weyn maxalu shaahidkuna waa intan awqaadda inooguba tacalluqsanaa faxadatha camru bnu cabasata bi hada alxadiidi abaa umamata ayuu uguba warramay saaxiba rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam faqaala lahu abu umamata ayaa wuxuu idhi ya camru bna cabasata ama ya camra bna cabasa waa caadi labadaba camr bnu cabasow undur eed maa taquul bal ufiirso fadliga caynkan iyo dee wax fara badan u badsaday wayse keliye umuuraha ajriga intaa leeg lagu siinayo bal eeg waxaad ku qawleyso eed ku hadlayso ufiirso fii maqaamin waaxidin meel keliya yucda hada rajulu arrinkan aad sheegaysee ah in meel keliya makaan keliya camal keliya ninkaa lagu siinayo camalkaa lama yimaltaa eegoo hubso faqaala camru ba wuxu uhi ya abaa umamata laqad kabirat sinii da-daydi way weynaatay waraqa cadmi laftaydina way jilecday waاqtaraba ajali ajashaydina way dhowaatay wama bi aniga iguma sugnaanin xaajatun baahi iyo waxay u xambaaraya an yakdiba calى اllahi inaan ilaahay ku been abuurto aw walaa calaa rasuulihi iyo walaa calaa rasuulihi iyo rasuulkii ilaahay oo waxaanu odhan aan u nisbeeyo on been kaba sheego low lam asmacu haddaan maqlin xadiidkan min rasuuli الlahi salى الlahu عalayh wasalam ilaa maratan aw maratayn aw ثalaatan xataa cadda sabca maraatin ilaa uu toddoba goor tiriyey oo wuxuu leeyahay de shan iyo lix ilaa toddoba haddaanan goor kaba maqlin maa xadatu bihi abadan weligay kuma warramayn adigu wuxuu uga jeedaa un haddaanan hubin yaqiinsan oo dee shardi maaha ruuxuu xadiis hadduu maqlay rasuulka ilaahay ka maqlay inuu marar ka maqlo si uu u sheegi karo kol hadduu maqlay dee isagii iblaaqiisii waaba lagaba rabaaye waa ilaa anigoo haddaanan hubin oonan yaqiin agtayda ahayn welibana dee tiradaas baabu kaba maqlay rasuulka ilaahay badan cidba uguma sheegeen walakinii samictu xadiidkan waan maqlay rasuulka ilaahay baan kaba maqlay akar min dalika intaa in ka badan baan kaba maqlay bal kolley weli way noo soo socotaa baabu laa tataxaru bisalaatikum waa baab xadiidkii cumar ibna cumar aynu soo marnay mid laba mid ay caaisha warinayso ayuu bal waxa weeyaan halkan noo dhiganaya lakiin casharka dambe aan yar raacin doonaa iyadoo kolley u yar baahanay habeenkaa bal waxaa halkan inooguba sugan caaisha oo dee xadiidka inooguba iman cumar ibn khadaab oo xadiidkii hore inoo wariyey ahaa rasuulki ilaahay inuu yihi waa xadiidkii aan cashar kuba inoogu soo bilaabnay ibnu cabaas kaba warinayey aynu markaa soo maray ee uu lahaa cumar rasuulka ilaahay asalaat bacda alfatri iyo asalaat bacda alcasri buu nahiyey iyadoo ku tirinaysa arrinkaasi qalad cumar kaba dhacay inuu yahay cumar qaadamay waham ay tahay wixii rasuulka ilaahay nahiyey inaanay tahay hadiyo goorna waa dee maaha tanuune meelo kala duwan oo caisha ama axaadiid kale ay maqashay ha adeegsato ama daahir qur'aane axaadiid saxaabadii qaarkood ay isdiraakaad kala duwan kulaba timi oo aimada qaarkood ay dee kutub kaba qoreen barhkood ay maanta madbuuc yihiin waxyaalihii a caaisha saxaabadii kale ee ay ama waxa isdiraageedii sanoo kale qalad ay uguba tirinaysa cumar oo kale bal umuurahaasi baan kollayna isdiraakaadkeedaan waxoogaa ay u yar baahanay inaan kaba yar hadlay umuura caaisha kuba tacalluqsan iyo hadhow bal xadiidkan iyo axaadiistaasa daraaddeed imika cashar akhirkay baan kula jirnay walow axaadiisi kuwa in ay tahay lakin baab kalean ku bilaabi doona allah subxana wa taala ala alam